ay maamul goboleedadu yidhaahdaan somaliland waa in laga joojiya wax alla wixii caawina la siinayo taasi waxay keenaysaa hooyo cawaaqibnimo oo maxay horseedi kara soomaali siday hore ugu dhacday ee ugu kala tagtay in mid ka darani ay timaado maadaama somalilan ay ka mid ahay dadkii lixdankii labadii wadan ee ku bugooday wadankii soomaaliya laisku oran jiray somalilanna ilaa iyo hadda ay kamid tahay dalka soomaaliya waxaan aaminsanahay inay taasi fogeyn somalilan lasii fogeynaya tahay arrinta somalilan ee in badan in badan dalahayaa kusoo noqnoqonaysay maadaama aan ka midnahay xildhibaanadii golaha ee dowlada federaalka soomaaliya waxaanu diidanahay in maalin walba arrinta somalilan ama somalilan baa maxay dowlada federaalka xiriir la yeelatay ama somalilan baa caalamku waxsiiyey waxay dhagahadeeda ku yihiin arrin aadilkiisa oo ah waxaanu maamulada ugu baaqaynaa inay arrinta somalilan oo aanu aragnay takoor tahay ay faraha kala baxaan marka annaga haddii aan nahay xildhibaanada kasoo jeeda somalilan runtii ma dhagaysan karno dowlada dhexe iyo maamul goboleedada hadday isku raaceenna taasi waxay ka dhigan tahay somalilan waa dowlad madax banaan hadday somalilan dowlad madax banaan tahay oo ay tireen inaan somalilan soomaaliya kamid ahayn laakiin caalamka ha u sheegaan somalilan inay tahay dowlad madax banaan